dhinaca kalena dalka kenya wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ayaa shaacisay ilaa sagaal kiis oo hor leh oo cudurka covid nteen ah taasoo tirada kiisaska dadka qaba xanuunka ee dalkaasi kenya ka dhigaysa shan iyo labaatan qof kuwaas oo la karantiilay hadda dowladda kenya ayaa sidoo kale baaritaano ku wada dad boqolaal gaaraya oo looga shakisan yahay xanuunka dhanka kale ragga soomaalida ee iskaabulada ah ee ku nool magaalada nairobi ayaa sheegayay inuu saameeyey go-aankii ay dowladda kenya dhowaan ku xidhay maqaayadaha laga cuntayn jiray ee dalkaasi tallaabadaasoo ay dowladdu ku doonayso xakamaynta faafitaanka cudurka warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray wariyaheena khadar maxamuud xareed dalka kenya waxaa sii kordhaya dadka qaba kiisaska la xiriira cudurka adduunyada ku faafay ee coronavirus waxaana wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya ay shalay shaaca ka qaaday ilaa sagaal kiis oo hor leh taasoo tirada guud ee dadka cudurkaasi qaba ee dalka kenya ka dhigaysa ilaa shan iyo labaatan ruux iyadoo sidoo kale ay jiraan dad kale oo xanuunka looga shakisan yahay oo ay weli dowladdu baaritaan ku wado wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya mutaahi kagwa ayaa sharaxaya sida ay kale yihiin sagaalkan ruux ee shalay laga helay cudurka coronavirus out of the 82 samples we have received confirmation of nine people laba iyo siddeetan muunadood oo la baaray waxaa la xaqiijiyey in sagaal qof laga helay cudursidaha corono tani waxay tirada guud ee la xaqiijiyey dalka kenya ka dhigaysaa shan iyo labaatan xaaladahan la xaqiijiyey waxa ay ku kala baahsan yihiin afar kawni oo kale ah nairobi mombasa kaleve iyo kuwo kale sagaalka xaaladood ee hadda la xaqiijiyey toddoba kenya ayay u dhasheen labada kalena waa ajnebi dalka kenya gaar ahaana magaalada caasimadda ee nairobi inkastoo ganacsiga uu weli shaqaynayo haddana waxa ay dowladdu dhowaan mamnuucday goobihii ay dadku isugu imaan jireen sida makhaayadaha kuwaasoo dadka loo ogol yahay oo keliya inay cuntada ka soo iibsadaan deetana ay guryahooda la soo aadaan waxaana arrintaasi ka dhalatay saameyn ay dadku dareemayaan dadka saameyntaasi dareemaya waxaa ka mid ah ragga iskaabulada ah ee ku nool magaalada nairobi raggaasi waxaa ka mid ah cabdikaafi xareed cali oo aan kula kulmay xaafadda islii ee magaalada nairobi waa mahadsantahay khadar run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelatay dhallinyarada iskaabulada ah ama dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ama waxa barteen ama barnaamijyo kale u joogeen markii la helay meelihii ay ka cuntayn jireen annaga khaasatan dhalinyar ahaan waxayna samaysay waxaanu ka cuntayn jirnay maqaayadaha oo badanaa xaafadaha iyo waxskabanaan cuntayn jirin markii amar lagu soo rogay oo shaq dhan wadankii la geliyey oo maqaayadihii la xiray oo layidhi waxaa la ogolaya only take away bes ah waxay nagu yeelatay saameyn fara badan oo gololka ugu badan oo haysano na haysta waxay tahay meelihii aan cuntooyinka ama waxyaalaha muhiimka u raadsan jirnay markii aan shaqo ama waxbarasho ka nimaano oo kaleeto saameyn noocaas ay nagu yeelatay dhinaca kaleeto qofkii wax baranaya oo kale dhalinyarada in badan waxbay bartaan oo jaamacadahi waxsay dhiganayeen wadankii oo dhan baa la xiray goobihii waxbarashada ama jaamacadihii ama iskuuladii dhammaan saameyno fara badan bay nagu yeelatay xataa isu socodkii magaalada iyo goobihii kafeega ama xogta lagu wadaagi jiray soomaalidu badanaa meelaha shahay isku imaadaan oo aada ugu sheekaystaan oo siyaasad iyo ciyaaro iyo wax badan baa lagu falanqay jiray marka hadda sidee loo cunteeyaa dhallinyaradu iyo dadku sidee u cunteeyaan wallaahi haddeertaan weli joog isfacno maana qabsan oo laba beri saddex beri baan joognaa hadda qofba waxbuu ballaangaraynaya qaar raashin bay kasoo adeeganayaan dukaamada oo waxyaalaha daruuriga lagu gado weli way furan yihiin fursad qofkii u helaa inuu inta kasoo gato gurigiisa ku karsaday noqonaysaa kii awoodo waxay noqonaysaa hoteelada ama restaurantyaasha weyn only tagaway baa loo ogolyahay oo iyaguna weli way qofkii tagaway baan uu kasoo iibsan karaa qiimihii marka maxaa iska bedelay kuwii hore dhalinyaradu isbedel ma jira dhanka qiimaha wallaahi isbedel wuu jiraa oo dee qofku markii intaad maqaayad tagta ama kootadaada briiska ama kootadaada baastada aad kasoo cunto iyo markii adeeg full oo complete aan soo gato baradhadii iyo yaanyadii iyo saliidii iyo wax walba u baahan tahay inaad soo iibiso difference weyn baa udhexeeya waana dareemi kadhaa dowladda kenya ayaa samaysay goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo dadka qaba xanuunka corona waxaana dalka ka soconaya wacyigelin ballaaran oo dadka loogu sheegayo sida ay isaga ilaalinayaan xanuunka khadar maxamuud xareed v o a nairobi